isbitaalka guud ee degmada goldegoob oo biyow adeegyada shalgadisanee caafimaadka iyo weliba use boqol qof qalyahin dafiiqisen sameeyey dadkaas oo ah hanoo danyar eh kuliyad markii isbitaalka reedans uu biyo faylan laga sameeye dadku hindafiiqista ku faa'iidaystay waliba naska jirana owlaad waayeel iyo bilaan oo ka shalkooyana deegaanada gobolka mudug hano ku mid ah dadkii ku faa'iidaystay qaliinka beeslaanta iyo waliba iyo sheegana inayo eedanka faraxsanyina in qaliin la sameeya maadaama hindho iyo dhibaato badan ku qabeena doctor axmed maxamed xalaab baa ilaahay waafajiya in aanu maanta u nimaada amusha aanu halkan muddo soo aadno sidaasaan ku nimid alxamdulilah daishana saasaa dunyada dhakhtarku isha ugu qaada xal bana sheekaysan wuxuu sheegay axmed in dugsiga laga saaray soo weli alif dhamayne dugsi qoramalka horta laakiin wuu dhaqaaji waaya aragti laamul dhaqaajin waay waa gartaan war hadda kahor waligii aragti laamul dhaqaajin waayey hadda musna dugsi dhexdeeda hadda gaalkacyo hal sano muddo abuu dhiganay sax welina alifka xataa ma Ma dhamay.
hataa geliyaada kow iyo laba waa joogo bismillaahi raxmaan raxiim bismillaahi raxmaan raxiim maasha allahu tacaala anigu waxaan ka imid gaalkacyo magacayga waa khadiijo ibraahim anoo markii hore isha waxba aan ka arkayn haddana maasha allah ishayda ii furantay ilaah baa mahadle inta noo shaqaysay iyo takhtarka ku mahadsan
maasha allah alxamdulilah salaamulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sal alla alay wasalam ilaahay baa mahad leh ilaahay baa dhakhtarka noo keenay eshuu deegaankan anigu ahaa magaalada goldogob eshuu aad baa iga saaraa waa lai fiiqay hadda araggeedu si weyn baan uga dareemaya maasha allah ilaahayaa noo barakeeyo doctoorkana ilaahay khayraa siiyo taasaan leeyahay bulshada galdow baa ka mid ahay ishayda waa la ii fiigay waana ii fiican tahay maamulaha isbitaalka goldegoob eena dhakhtarkii fuliyaaye qaliinka iyo weliba uuse sharxaye noocyada qaliin iyo adeegyada caafimaad uu sameeyay isbitaalka wali kale uuse bulshada la wadaagay tala ka saabsan sida lanku horseeda kura dhibaatada hindho ku dhiyaayaan waxaa ilaa mahadiis nooga socdo oon gabagabo marsiinaynaa howlgal een, dhafiiq iyo caaf- baaritaanka caafimaadka indhaha iyo daweynta la xiriira oo aan ka wadnay isbitaalka galdogob ee maaragtay magaalada galdogob gobolka mudug waxaa ka faa'iiday dad fara badan oo ka yimid tuulooyin fogfog ee degmooyin maaragtay gobolka mudug qaybihiisa kala duwan ah Een, waxaa indhaha loogu fiiqay maaragtay dad indhalaan la noolaa sanado badan caruur yaryar ay ka mid yihiin maaragtay wiilka yaraa hadda riboodkiisa aan dhiibaynay oo gaalkacay nooga yimid oo la dhashay een, indhola-aan labada indhood ah il hore loogu fiiqay balse ayna aada u najixin ishii kalena maaragtay halkan aan ugu fiiqnay wiilka yar een, muddo ko iyo toban sano oo cumrigiisa ah wax horumar ah oo noloshiisa uu ka sameeyey waxbarasho mid diini ah iyo mid maadi ah ma jirin maanta oo isha aan u fiiqnana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu dib u raacdo waxbarashadiisii maaragtay diiniga ahayd qur-aanka kariimka iyo tii kaleoo cilmiga maadiga ahaaba oo madaaristii uu dib ugu laabto Een, sidoo kale dad waayeele ah oo gacanta la hayay ayaa maanta lugahooda ku soconaya howlgalkan oo aan ka fulinay gobollo badan oo ka mid a dalka soomaaliya een, maaragtay gobollada dhexe hadda aan ku sugannahay koonfurtana aan bishii hore howl ka wadnay gobollo kalena aan gaari doono waxaan ugu talagalnay dadka masaakiinta ah ee ay ku adag tahay inay qaliinka iyo adeegyadiisa ay la baxaan inaan si samafal ah aan indhaha ugu fiiqno waana sii wadi doonaa dadaalka hadduu ilahay ka raali noqdo